gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa ganacsatada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha xaafadda cusub ee wadajir taasoo laga hirgelinayo duleedka kismaayo gudoomiyaha ayaa ganacsatada usoo jeediyey in meesha xaafadda cusub laga dhisayo dhul ay ka iibsadaan ama guryo ka dhistaan si ay qayb uga noqdaan horumarka magaalada waxauna intaasi ku daray gudoomiyuhu in dowladdu ay joor weyn ka qaadan doonto sidii xaafadaas looga hirgelin lahaa adeegyo bulsho oo dhammaystiran waxaan isleeyahay waa dhul wixii dhul looga baahnaa kulansaday marka ilaahay ha idiin barakeeyo dadka reer jubbaland oo dhan iyo soomaalida meel kasta ay joogto iyo dadka gudaha iyo dibaddaba waxaa u furan inay ka qayb qaataan horumarkan oo qof walba ay kaga qayb qaato intii kaga aadan ninkii booso gadan lahaa iyo ninkii guri ka dhisan lahaa soomaaliya waa saddex gashay qabyaaladna waa ka guurtay marka horumar baa loo baahan yahay maanta haddii maayirkii taagan yahay naqshadiina taagan tahay muwaadin dhul nadiifah naqshadaysan caalamka naqshadiisa la jaan qaadi kara annana waa idinku ducaynaynaa haddii ilaahay idmo intaas waa baaq guudo dadka u jeedinayno annaga laftigayagu waxaanu rabnaa meel aanu beeshan ka dhiganno wixii annaga nugu aadan annagana qayb baannu ka noqon doonnaa dabcan mushaarka iyaga yar baannu ka iibsan doonaa haddii alla idmo waxaan ballan qaadaynaa wixii adeegga bulshada ahaa hadday noqon lahayd saldhigyadii booliska hadday noqon lahayd m c h kii hadday noqon lahayd garoonkii ciyaaraha wixii ay adeegga bulshada u baahnayd inaannu ka samayno mas-uuliyadda dowladda waaye annagaa ka samayn doonna waxaa ku dhow oo dhulkan saaran beer hal kilomitir iyo siddeed boqolah oo loogu talagalay public bark loogu talagalay oo beertii dadweynaha dhulkan buu saaran yahay iyadana qayb ka mida waxaannu samayn doonnaa bilaha soo socda inaan shaqadii ka bilowno dhulka laga hirgelinayo xaafadda wadajir ayaa la rajaynayaa in laga dhisay ilaa kun guri sidoo kalena loo dhammaystiro adeegyada bulshada waxaana ganacsatada lagu boorinayaa inay xaafaddaasi maal gashadaan oo ay guryo ka dhistaan